kitaabkii caamos caamos cutubka koowaad kuwani waa ereyadii caamos oo ka mid ahaa xoolo jirkii reer tiqooca iyo wixii uu arkay oo ku saabsanaa dalka israa'iil wakhtigii uu cusiyaa dalka yahuuda boqorka ka ahaa iyo wakhtigii uu yaraabcaam ina yoocaash dalka israa'iil boqorka ka ahaa muddo laba sannadood ka horraysay dhulgariirkii oo isagu wuxuu yidhi rabbigu buusiyoon buu ka qaylin doonaa oo codkiisuu yeruusalaam kaga hadli doonaa kolkaasay daaqsimaha adrijirradu barooran doonaan oo buurkarmeel dhaladeeduna way engegi doontaa rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer dimashaq sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu waxay reer gilicaad kula tunteen alaab bir ah oo hadhuudh lagula tunto laakiinse dabbaan u soo dirin doonaa guriga xaasa'iil oo wuxuu wadalaysan doonaa daaraha waaweyn oo benhadaad rabbigu wuxuu leeyahay khataarkii albaabka dimashaq waan jebin doonaa oo waxaan dooxada aaweyn ka wada baabbi'in doonaa dadka deggan oo weliba kan heesta usha boqornimada ayaan reer ceedeen ka goyn doonaa oo dadka suuriyana maxaabiis ahaan baa loogu kaxaynsan doonaa qiir rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer gaza sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay maxaabiis ahaan u kaxaysteen si ay ugu gacan geliyaan reer edom laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa derbiga gaza oo wuxuu laysan doonaa daaraheeda waaweyn sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay waxaan ashdood ka wada baabbi'in doonaa dadka deggan oo weliba kan heesta usha boqornimada ayaan reer ashqaloon ka goyn doonaa oo waxaan gacantayda ku soo jeedin doonaa reer ciqrom oo kuwa reer falastiin ka hadhayna way wada baabbi'i doonaan rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer turoos sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay u gacangeliyeen reer edom oo soomana ay xusuusan axdigii walaalnimada laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa derbiga turoos oo wuxuu wadalaysan doonaa daaradaheeda waaweyn rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer edom sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu walaalahood bay seef ku eryadeen oo way iska xooreen naxariis oo dhan oo xanaaqoodiina had iyo goorba bay la qarxeen oo cadho bay la gubanayeen weligoodba laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa teemaan oo wuxuu wada laysan doonaa daaraha waaweyn oo basraa rabbigu wuxuu leeyahay saddex amase afar xadgudub oo ay reer camoon sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonayn maxaa yeelay iyagu waxay dooxeen naagihii uurka lahaa oo reer gilicaab si ay xuduudkooda u ballaarsadaan aawadeed laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa derbiga rabaah oo wuxuu wada laysan doonaa daaradaheeda waaweyn oo maalinta dagaalka waa la qaylin doonaa oo maalinta dabaysha cirwareentana duufaan baa ku dhici doona rabbigu wuxuu leeyahay boqorkooda maxaabiis ahaan baan loo kaxaysan doonaa isaga iyo amiiradiisaba caamos cutubka labaad rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer mo'aab sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu waxay gubeen lafihii boqorka reer edom ilaa ay nuurad noqdeen laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa dalka mo'aab oo wuxuu wada laysan doonaa daaraha waaweyn oo qiryood oo reer mo'aab waxay ku dhiman doonaan buuq iyo qaylo iyo buun dhawaaqiis oo rabbigu wuxuu leeyahay anigu xaakinka waan ka baabi'in doonaa dalka mo'aab dhexdiisa oo amiiradiisa oo dhanna waan lallayn doonaa rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay dadka yuhuudda sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu sharcigii rabbiga way diideen oo qaynuunadiisiina ma ay xajin oo beentoodii baa iyaga qaladday taasoo ay awowayaashoodba daba socon jireen laakiinse dabbaan ku soo dayn doonaa dalka yuhuudda oo wuxuu wada laysan doonaa daaraha waaweyn oo yeruusalaam rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay dadka israa'iil sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay kii xaqa ahaa lacag bay ku iibiyeen oo kii baahnaana waxay ku iibiyeen laba kabood aad bay u damacsan yihiin inay arkaan boorka dhulka ee kor saaran madaxa masaakiinta wayna qalloociyaan jidka kuwa camalka qabow oo nin iyo aabbihiisba waxay u wada galaan isku gabadh oo sidaasay magacayga quduuska ah ku nijaaseeyaan oo meel kasta oo allabariba agteed waxay ku jiibsadaan dhar rahmad loo qaatay oo guriga ilaahoodana waxay ku dhex cabaan qamrigii kuwa la ganaaxay laakiin anigu hortaadan ka baabi'iyey kii reer amoor oo sarajooggiisu ahaa sida sarajoogga geedaha kederka la yidhaahdo oo uu xoogga badnaa sida geedaha aloonka la yidhaahdo oo weliba midhihiisii waan ka baabi'iyey xagga sare oo xididadiisiina waan ka baabi'iyey xagga hoose oo weliba dalkii masar waan idinka soo bixiyey oo afartan sannadood ayaan cidladii idinku horkacayay si aad u hantidaan dalkii reer amoor oo wiilashiinnii waxaan ka kiciyey nebiyo oo barbaaradiinniina waxaan ka kiciyey kuwa nadiirada ah ee ilaah loo soocay dadka israa'iilow sow saas ma aha ayaa rabbigu leeyahay laakiinse idinku nadiiradii waxaad siiseen kamri ay cabaan oo nebiyadiina intaad amarteen ayaad ku tidhaahdeen innaba waxba ha sii sheegina bal eega hoostiinna baan ugu hoos riixmay sida gaadhiga xidhmooyin bal ah ka buuxaan u riixmo kan dheereeyaa ma carari kari doono oo kan xoogga badanuna xooggiisa kuma adkaan doono oo kan itaalka badanuna isma samata bixin doono oo kan qaansada heestana isma taagi doono oo kan cagaha ka dheereeyana isma samata bixin doono oo kii faras ku joogaana isma samata bixin doono oo kuwa xoogga leh kii ugu geesinimo badanuna maalintaas wuu carari doonaa isagoo qaawan ayaa rabbigu leeyahay camoos cutubka saddexaad reer bani israa'iilow bal maqla ereygan rabbigu idinkaga hadlay waxaan kaga hadlay dadkii aan dalka masar ka soo bixiyey oo dhan anigoo leh idinka oo keliya ayaan idinka iqiin qolooyinka dhulka deggan oo dhan haddaba xumaatooyinkiinnii oo dhan ayaan idin ciqaabi doonaa laba qof miyay wada socdaan haddaanay heshiis ahayn aar miyuu duudda kaciyaa hadduusan raq haysan aaran libaax miyuu bohoshiisa ka qayliyaa hadduusan waxba soo qaadan shimbirumiyey dabin dhulka kor yaal ku dhici kartaa haddaan siriiq loo dhigin dabin miyow dhulka ka boodaa isagoo aan innaba wax qabsan haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbigu saas ku samayn sida xaqiiqda ah sayidka rabbiga ahu waxba ma samayn doono inuu qarsoodiga u muujiyo addoommadiisa nebiyada ah mooyaane aarkii waa ciyey haddaba balyaan cabsanayn sayidka rabbiga ahu waa hadlay haddaba balyaa wax sii sheegi waayaya warkan ka dhex naadiya daaraha waaweyn ee ashdood ku yaal iyo daaraha waaweyn ee dalka masar ku dhex yaalba oo waxaad tidhaahdaan war waxaad ku soo shirtaan buuraha samaariya korkooda oo bal eega buuqa weyn oo halkaas ku jira iyo dulmiga ku dhex jira waayo rabbigu wuxuu leeyahay kuwa daarahooda waaweyn ku soo urursadaa wixii xoog iyo tuugannimo lagu soo dhacay ma ay gartaan si ay wax quman u sameeyaan haddaba sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay cadobaa dalka hareerayn doona oo isna xooggiinna wuu idinka qaadin doonaa oo daarihiinna waaweynna waa la wada dhici doonaa rabbigu wuxuu leeyahay sida adhijirku afka libaaxa uga badbaadiyo laba lugood amase dheg go'eed saasoo kalaa loo badbaadin doonaa dadka israa'iil ee samaariya deggan oo ku fadhiya sariirta rukunkeeda iyo gogosha barkimaheeda xariirta ah sayidka rabbiga ah oo ah ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay maqla oo ku markhaati fura reerka yacquub maalinta aan dadka israa'iil xadgudubyadooda u ciqaabi doono ayaa weliba meelaha allabariga ee beytel baabbi'in doona oo meelaha allabariga geesahooda ka taagan waa la wada jari doonaa oo dhulkay ku soo dhici doonaan oo rabbigu wuxuu leeyahay waan dumin doonaa guryaha gabowga iyo guryaha kuleylkaba oo guryaha foolmaroodiga ahuna way wada baabbi'in doonaan oo daaraha waaweynuna way wada dhammaan doonaan caamos cutubka afaraad eragaan maqla kuwiinaan ah sacaha baashaan oo buurta samaariya jooga oo masaakiinta dulma oo kuwa baahan cadaadiya oo sayidadooda ku yidhaahda wax noo keena oo kaalaya aan cabne sayidka rabbiga ahu wuxuu ku dhaartay quduusnimadiisa isagoo leh bal eega waxaa iman doona wakhti laydinkula tegi doona qabatooyin oo jillaabo baa lagu qabsan doonaa kuwiinna hadhay oo rabbigu wuxuu leeyahay midkiin kastaba meelaha jajjaban buu ka soo dusi doonaa hortiisa oo waxaad isku tuuri doontaan harmuun beytal kaalaya oo xadgudba gilgaal kaalaya oo xadgudubyo sii badiya oo subax walba allabaryadiinna keena oo marba saddexdii maalmood waxaad keentaa meel tobnaadyadiinna oo allabari mahadnaqid ah ka bixiya wixii la qamiiriyey oo waxaad ku dhawaaqdaan oo naadisaan qurbaanno ikhtiyaar loo keeno waayo saasaad jeceshihiin dadka israa'iilow ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay rabbigu wuxuu leeyahay magaalooyinkiinna oo dhan waxaan idinku siiyey ilko nadiifsan oo ka timaado cuntola'aan ka dhacda meelihiinna oo dhan laakiinse iima aydaan soo noqon oo anna roobkii waan idinka ceshaday markii ay saddex bilood ka hadhay xilligii beergoosashada oo magaalo baan roob ku di'iyey magaalo kalena roob kuma aan di'in roob baa meel ku da'ay oo meeshii aan roobka ku di'inna way engegtay sidaa daraaddeed laba ama saddex magaalo ayaa magaalo u soo wareegay inay biyo ka cabaan aawadeed oo kamana ay webxin laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay waxaan idinku dhuftay beere engeeg iyo caariyaysi oo beerihiinnii badnaa iyo beer canabyadiinnii iyo dhirtiinnii berdaha ahayd iyo dhirtiinnii saytuunka ahaydba waxaa wada laysatay koronkorada laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay waxaan idinku soo dhex daayay cudur balaayo sidaan masar ugu soo daayay oo kale barbaarradiinnii seef waan ku laayay oo fardihiinniina waan wada kaxaystay oo waxaan ka dhigay in qurunkii xeradiinnu uu xataa soo gaadho sankiinna dulalkiisa laakiinse iima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay oo qaarkiin waan u afgembiyey sidii markii ilaah u afgembiyey sodom iyo gomorra oo idinna waxaad ahaydeen sidii qori ololaya oo dab laga soo dhuftay laakiinse ima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba dadka israa'iilow sidaasaan idinku samayn doonaa oo waxa aan idinku samayn doonaa aawadeed isu diyaariya inaad ilaahiinna la kulantaan dadka israa'iilow waayo bal eega kan buuraha sameeya oo dabaysha uuma oo bini'aadamiga u sheega waxa fikirkiisu yahay kan subaxdii gudcur ka dhiga oo ku kortunta dhulka meelihiisa sare magaciisu waxaa weeye rabbiga oo ah ilaaha ciidamada caamos cutubka shanaad dadkii israa'iilow maqle eregan aan idinku barooranayo bekrada ah dalka israa'iil waa dhacday oo mar dambane masara joogsan doonto dalkeedii ayaa lagu dayriyey oo qof kor u qaada lama arko waayo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay magaaladii ay kuni ka bixi jireen boqol baa u hari doona oo tii ay boqoli ka bixi jireenna toban baa dadka israa'iil u hari doona waayo rabbigu wuxuu dadka israa'iil ku leeyahay aniga idoondoona aad noolaataane laakiinse beytel ha doondoonina gilgaalna ha gelina bi'il shibcna ha u gudbina waayo sida xaqiiqada ah gilgaal maxaabiisnimo bay geli doontaa oo beytelna way baabbi'i doontaa si aad u noolaataan oo uusan rabbigu sidii dab reer yuusuf ugu soo farabaxsan oo aan dab kulaysan oo aan beytel laga waayin wax demiya rabbiga doondoona kuwiinna caddaaladda u roga dacar oo xaqnimadana dhulka ku tuura doondoona kan sameeyey ururada xiddigaha ah oo la yidhaahdo toddobaadyada iyo oriyoon oo gudcurka subaxnimo u beddela oo maalintana madoobeeya si ay habeen u noqoto kan biyaha badda u yeedha oo dhulka ku daadiya magaciisu waa rabbi isagu baaba' buu ku dejiyaa kuwa xoogga badan si ay baaba'du ugu dhacdo qalcadda way necab yihiin kii iridda wax ku canaanta oo way karhaan kii si quman u hadla miskiinka baad ku tumataan oo waxaad ka qaadataan sarreen badan sidaa daraaddeed guryihii aad dhagax la qoray ka dhisateen kuma hoyan doontaan oo beercanawyadii wanaagsanaa ee aad beerateenna khamiirkooda kama cabi doontaan waayo waan ogahay xadgudubyadiinnu inay badan yihiin iyo dembiyadiinnu inay waaweyn yihiin kuwiinaan kii xaq ah dhiba ee laaluush qaata oo masaakiinta ididda joogtana xaqooda ka leexiya haddaba kii miyir lahu wakhtigaas wuu aamusnaan doonaa waayo waa wakhti shar ah wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idiinla jiri doonaa sidaad u tidhaahdaan sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo caddaalad idhidda ku sameeya waayo waxaa suurtowda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka hadhay haddaba rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah sayidku wuxuu leeyahaa dariiqyada oo dhan waxaa ka yeedhi doonta baroor oo jidadka oo dhan waxaa laga odhan doonaa hoogay hoogay oo ninka beerrayda ah waxaa loogu yeedhi doonaa tacsi oo kuwa baroorta aad u yaqaana waxaa loogu yeedhi doonaa barorasho oo beercanamyada oo dhanna waxaa jiri doonta barorasho waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan idin dhex mari doonaa kuwiinna maalinta rabbiga jeclaystow waa idiin hoog maxaad maalinta rabbiga u doonaysaan waa gudcur oo iftiin ma aha waa sidii nin libaax ka cararay oo oorso ka hor timid ama intuu guri galay derbiga ku tiirsaday oo markaas abeeso gacanta ka qaniintay maalinta rabbigu sow ma ahaan doonto gudcur aan iftiin lahayn iyo xataa gudcur weyn oo aan dhalaal lahayn iidihiinna waan nebcahay waana quudhsadaa oo shirarkiinnana kuma farxo inkastoo aad ii bixisaan qurbaannadiinna aad gubtaan iyo qurbaannadiinna hadhuudhka ah anigu aqbali maayo oo qurbaannadiinna nabaaddiino oo xoolihiinna buurbuuranna danka yeelan maayo iga fogeeya qaylada gabayadiinna waayo anigu dhegaysan maayo luuqda shareeradihiinna laakiinse caddaaladdu sida biyo ha u qulqusho oo xaqnimaduna sida webi fatahaya ha u yaacdo bal reer binu israa'iilow allabariyo iyo qurbaanno miyaad cidladii iigu bixiseen afartankii sannadood waxaad se sisateen taambuuggii muleeg iyo sanamyadii kiyuun kaasoo ah xidigtii ilaahiinnii ee aad nafsadiinna u samaysateen haddaba sidaa daraaddeed rabbiga magiciisu yahay ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waxaana idinka dhigi doonaa in maxaabiis ahaan laydinku kaxaysto dimishaq shishadeeda caamos cutubka lixaad waxaa iska hoogay kuwa siyoon xasiloonan ku nool oo buurta samaariya ammaan ku deggan kuwaasoo ah kuwa caanka ah ee madaxda quruumaha oo dadka israa'iil u yimaadaan kalneh u gudba oo bal eega oo halkaasna ka sii taga xamaad tan weyn dabadeedna waxaad sii tagtaan gaad ta reer falastiin iyagu miyay ka wanaagsan yihiin boqortooyooyinkaas dalkoodu miyuu ka weyn yahay dalkiinna waxaa iska hoogay kuwiinna maalintii sharta fogeeya oo ka dhiga fadhigii dulmiga inuu soo dhowaado oo sariiro foolmaroodi ah ku jiibsada oo gogosha isku kala bixiya oo cuna baraarka idaha iyo weylaha edega ku dhex jira oo u heesa dhawaaqa shareerada oo isu hindisa alaab muusika sidii kuwii daa'uud oo kamriga madiibadaha ku caba oo kusubkada saliidda ugu wada fiican laakiinse kama murugaysna dhibaatada reer yuusuf haysata haddaba sidaa daraaddeed iyagu waxay haatan raaci doonaan kuwa marka hore maxaabiis ahaanta loo kaxaysan doono oo diyaafada kuwa iskala bixin jiray waa dhammaan doontaa rabbiga ah ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay sayidka rabbiga ahu wuxuu ku dhaartay nafsaddiisa oo yidhi anigu waan karhay isla weynaanta reer yacquub oo waan nebcahay daarihiisa waaweyn sidaa daraaddeed magaalada iyo waxa ku dhex jira oo dhanba cadowbaan u gacangelin doonaa oo haddii toban nin guri keliya ku hadho way dhiman doonaan oo markii nin adeerkiis oo ah kan isaga gubi doona uu kor ugu qaado inuu lafaha guriga ka soo bixiyo oo uu ku yidhaahdo kan guriga gudihiisa shishe ku jiraa war weli maqaar baa kula jooga oo isna uu yidhaahdo maya markaasuu ku odhan doonaa war naga aamus waayo waa inaanan magaca rabbiga soo qaadin waayo bal eeg rabbigu waa amraa oo daarta weyn waxaa lagu dhufan doonaa daldalool guriga yarna waxaa lagu dhufan dildilaac miyaa fardo dhagaxa ku oodi doonaan miyayse mid halkaas dibi ku beerjeexi doonaa laakiin idinku garsooriddii waxaad u beddesheen xameeti oo midhihii xaqnimadana waxaad u beddesheen dacar waxaad ku reeraysaan waxa aan waxtar lahayn oo waxaad tidhaahdaan miyaanaan geeso kula soo yeelan xooggayaga laakiinse bal eega dadka dalka israa'iilow rabbiga ah ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay quruun baan idinku soo kicin doonaa oo iyana waxay idinku dhibi doonaan tan iyo meesha xamaad laga galo iyo ilaa webiga caraba caamos cutubka toddobaad sayidka rabbiga ahu waxbuu i tusay oo bal eeg wuxuu sameeyey ayax markii fuufkii dambe bilowday oo bal eeg waxay ahayd foofkii dambe markii boqorka cawskiisa la gooyey dabadeed oo markay dhammeeyeen cunitaankii cawskii dalka ayaan idhi sayidow rabbiyow waan ku baryayaaye nacafi waayo bal reer yacquub sidee bay isu taagi doonaan waayo iyagu waa yar yihiin markaasaa rabbigu taas ka soo noqday oo rabbigu wuxuu yidhi taas ahaan mayso sayidka rabbiga ahu wax buu i tusay oo bal eeg sayidka rabbiga ahu wuxuu amray in dab lagu diriro oo dabku wuxuu laastay moolkii weynaa oo wuxuu cuni lahaa dhulka markaasaan idhi sayidow rabbiyow waan ku baryayaaye jooji waayo bal reer yacquub sidee bay isu taagi doonaan waayo iyagu waa yar yihiin markaasaa rabbigu taas ka soo noqday oo sayidka rabbiga ahu wuxuu yidhi taasuna ahaan mayso oo haddana waxbuu i tusay oo bal eeg sayidku wuxuu ag istaagay derbi xadhig miisaan leh lagu sameeyey isagoo xadhig miisaan leh gacanta ku haysta markaasaa sayidku wuxuu igu yidhi caamoosow maxaad aragtaa oo anna waxaan ku idhi waxaan arkaa xadhig miisaan leh markaasaa sayidku wuxuu yidhi bal eeg anigu xadhig miisaan leh baan dhigi doonaa dadkayga israa'iil dhexdooda oo mar dambana iyaga iska dhaafi maayo oo meelaha sare ee reer isaaq cidla way noqon doonaan oo meelaha quduuska ah ee dalka israa'iilna way baabbi'in doonaan oo anna reerka yarabbacaam seef baan kula kicin doonaa markaasaa amasyah oo ahaa wadaadkii beytel farriin u diray yarabbacaam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi caamos shirqool buu kugu dhigay dadka israa'iil dhexdooda oo dadka dhulkuna ereyadiisa oo dhan ma qaadi karaan waayo caamos wuxuu leeyahay yarabbacaam seef buu ku dhimanayaa oo dadka israa'iilna sida xaqiiqda ah maxaabiis ahaan waa looga kaxaysanayaa dalkooda oo weliba amisyah wuxuu caamos ku yidhi war wax arkayahow tag oo dalka yahuuda u carar oo halkaas wax ka cun oo halkaas wax ku sii sheeg laakiinse mar dambe beytel waxba ha ku sii sheegin waayo waa boqorka meeshiisii quduuska ahayd oo waa daar boqoreed markaasaa caamos jawaabay oo wuxuu amasiya ku yidhi anigu nebi maan ahayn nebi wiilkiisna maan ahayn laakiinse waxaan ahaan jiray adhijir iyo mid midhaha darayga urursada oo rabbigu waa ii soo yeedhay anigoo adhijiraya markaasuu rabbigu igu yidhi tag oo dadkayga israa'iil wax u sii sheeg haddaba bal maqal ereyga rabbiga adigu waxaad leedahay wax dadka israa'iil ka gees ah ha sii sheegin oo wax reer isaaq ka gees ahna ha ku hadlin haddaba rabbigu wuxuu leeyahay naagtaadu dhillo bay ku ahaan doontaa magaalada oo wiilashaada iyo gabdhahaaguba seef bay ku dhiman doonaan oo dhulkaaga xadhig baa lagu qaybsan doonaa oo adna waxaad ku dhex dhiman doontaa dal nijaasaysan oo dadka israa'iilna sida xaqiiqda ah maxaabiis ahaan waa looga kaxaysan doonaa dalkooda caamos cutubka siddeedaad oo haddana sayidka rabbiga ahu waxbuu i tusay oo waxaan arkay dembiil midho bisil ka buuxaan oo wuxuu igu yidhi caamoosow maxaad aragtaa oo anna waxaan idhi waxaan arkaa dembiil midho bisil ka buuxaan markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi dadkayga israa'iil dhammaadkoodii baa yimid oo anigu mar dambe iyaga iska dhaafi maayo oo sayidka rabbigu ahu wuxuu leeyahay maalintaas gabayada macbudku waxay ahaan doonaan baroor oo waxaa jiri doona meydad badan oo meel kasta aamusnaan baa loogu tuuri doonaa bal maqla kuwiinna saboolka baahan liqow oo xataa masaakiinta dadka baabi'iyow oo leh goormow dayax cusub dhammaan doonaa aan hadhuudhka iibinne sabtiduse goomaynna dhaafaysaa aannu sarreenka soo saarnee idinkoo miisaanka eefah yaraynaya oo miisaanka shiqilkana weynaynaya kafadahana khiyaano ku beenaynaya si aannu masaakiinta lacag ugu iibsanno oo aannu saboolka baahanna laba kabood u siisanno oo aannu sarreenka xaabkiisa u iibinno rabbigu waa ku dhaartay isla weynaanta reerka yacquub oo wuxuu yidhi sida xaqiiqda ah anigu shuqulladooda midnaba ka iloobi maayo tan daraaddeed miyaan dhulku la gariiri doonin oo mid kasta oo degganuna miyuusan barooran doonin haa oo dhammaantiis wuxuu u kici doonaa sida webiga oo wuu rogrogman doonaa dabadeedna wuu u degi doonaa sida webiga masar oo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay maalintaas waxaan ka dhigi doonaa in qorraxdu hadhkii dhacdo oo dhulkana maalin cad baan gudcur ka dhigi doonaa iidihiinnana waxaan u beddeli doonaa tacsi oo gabayadiinna oo dhanna barorasho baan u beddeli doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa in qof kasta joonyad xidho oo madax kastana la xiidho oo waxaan ka dhigi doonaa sidii baroorasho wiil madi ah loogu baroorto oo dhammaankeedana sidii maalin qadhaadh sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega waxaa iman doona wakhti aan dalka abaar u soo diri doono marna ahaan doonto abaar cunto la waayo ama biyo loo oomo laakiinse waxay ahaan doontaa abaar la waayayo erayda rabbiga oo waxay wareegi doonaan bad ilaa ka bad iyo waqooyi ilaa tan iyo bari oo waxay u ordi doonaan hore iyo dib iyagoo doondoonaya erayga rabbiga oo mana ay heli doonaan innaba oo maalintaas ayaa bekradaha qurqurxoon iyo barbaaraduba oon daraaddiis la itaal darnaan doonaan kuwa ku dhaarta dembiga samaariya oo yidhaahda daanow waxaan ku dhaartay ilaahaaga oo waxaan ku dhaartay jidka bicershibac way dhici doonaan oo mar dambena sooma ay kici doonaan caamos cutubka sagaalaad waxaan arkay sayidka oo ag taagan meesha allabariga oo wuxuu yidhi fayaaradaha garaac ilaa meelahooda sare gariiraan oo dadka oo dhan madaxooda ku wada jejebi oo intii ka hadhana seef baan kullayn doonaa midkoodna ma carari doono oo midkoodna ma baxsan doono oo xataa hadday hoos u qodaan ilaa shi'ool gacantayda halkaas ka soo saari doonta oo xataa hadday samada fuulaan anigaa ka soo dejin doona halkaasna oo xataa hadday ku dhuuntaan buur karmel dhaladeeda anigaa halkaas ka baari doona oo ka soo bixin doona oo xataa hadday badda gunteeda iiga dhuuntaan halkaasna waan ka amri doonaa mas oo isna wuu qaniini doonaa oo xataa hadday cadaawayaashooda maxaabiis ahaan u hor socdaan halkaasna seef baan ka amri doonaa iyana way layn doontaa oo waxaan indhahayga iyaga u taagi doonaa inaan balaayo ku sameeyo oo aanan wanaag u samayn oo sayidka rabbiga ciidamada uhu waa kan dhulka taabta oo dhulkuna wuu dhalaalaa oo kuwa deggan oo dhammuna way wada bororan doonaan oo dhammaantiis wuxuu u kici doonaa sida webiga dabadeedna wuxuu u degi doonaa sida webiga masar waa isaga kan qolladihiisa sare samada ka dhistay oo hoygiisa hoose ee isku qabtana dhulka ku aas-aasay oo intuu biyaha badda u yeedha dhulka korkiisa ku daadiyey magaciisuna waa rabbi dadka israa'iilow soo aniga ilama mid ahidin sida reer etoobiya ayaa rabbigu leeyahay soo anigu reer bini israa'iil kama soo bixin dalkii masar reer falastiinna soo kama soo bixin kaftoor
reer suuriyanna soo kama soo bixin qiir bal eega sayidka rabbiga ah indhihiisu waxay fiirinayaan boqortooyadii demi badan oo dhulkan ka baabbi'in doonaa laakiinse reer yacquub ma aan wada baabbi'in doono ayaa rabbigu leeyahay waayo bal eega anigu waan amri doonaa oo dadka israa'iil waan ku kala haadin doonaa quruumaha oo dhan sida hadhuudh haadhin loogu haadiyo laakiinse xabbad yaruna dhulka kuma dhici doonto dembiilayaasha dadkayga oo dhan oo leh bilaayo na soo gaadhi mayso nana heli mayso dhammaantood seef bay ku dhiman doonaan wakhtigaas waxaan sarakicin doonaa taambuuggii daa'uud oo dhacay waanan owdi doonaa daldaloolkiisa oo jajabkiisana waan sarakicin doonaa oo waxaan u dhisi doonaa sidii waagii hore inay iyagu dhaxlaan kuwii ka hadhay reer edom iyo quruumaha magacayga loogu yeedho oo dhan ayaa rabbiga waxaan sameeya leeyahay oo rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa iman doona wakhti kan beerta falaa uu soo gaari doono kan gooya oo kan canabka ku tuntana wuxuu soo gaari doonaa kan iniinaha beera oo buurahana waxaa ka soo daadan doona khamri macaan oo kuraha oo dhammuna way wada dhalaali doonaan oo anigu waxaan soo celin doonaa maxaabiistii dadkayga israa'iil oo iyana way dhisi doonaan magaalooyinkii baaba'ay wayna degi doonaan oo beercanabyo way beeran doonaan khamrigoodana way cabi doonaan oo weliba waxay samaysan doonaan beero oo midhahooda way cuni doonaan oo rabbiga ilaahaaga ahu wuxuu leeyahay waxaan iyaga ku beeri doonaa dalkoodii oo mar dambana lagama rujin doono dalkooda aan siiyey